أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين عن ابن عمر رضي الله عنهما أوه حديث كلام بالله عن أبي رقي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم xadiiskii toddobaanaad toddobaad baan bilaabaynaa maanta insha allahu tacaala waxaan marka hore isduldhigaynaa inaan wax ka oranno xadiiska alfaadiisa macnaha ay xambaarsan yihiin oon soomaaliyeyno xadiiska can abi ruqaya kunyadiisu saxaabiga ay ahayd abi ruqaya yaa warinaya tamiim ibni awsin addaariyi la ydhaahdo radia allahu canhu rabbi raali ha ka noqdo ana nabiya nabigeena nabiga sal slama qaala waxa uu yidhi addiinu diintu annasiixatu waa waano diintu waa wax sheeg iyo waano qulnaa waxaan dhahnay oranay haddaan saxaabadii nahay liman iyay waano u tahay diintu qaala wuxuu yihi nabigu sal allahu calayhi wasalam waxay u tahay waana lilaahi eebe allah walikitaabihi kitaabkiisa walirasuulihi rasuulka uu soo irgooduu soo diray walia'imati almuslimiina horjoogayaasha muslimiinta wa caammatihim iyo kuwa caamadooda ah ee bulshooyinta muslimiinta ah a'ima waa hogaamiyaasha waa horjoogayaasha waa madaxda almuslimiina muslimiinta wa caamatihimna waa shacbi weynaha caamada dadka intooda kale ee ka soo hadhay imaamyada muslimiinta ah xadiiska waxaa wariyey imaam muslim raximahullah xadiiska waa xadiiskii toddobaad ee kitaabka alimaam nawowi raximahullah sidii caadigeednoo ahayd horta waxaan ku bilaabaynaa xadiiska inaan cinwaan u yeelno laba cinwaan buu xadiisku leeyahay cinwaanka koowaad waxa weeye xadiiska kelmadda ugu horeysuu nebigu yidhi baa u ah cinwaano addiinu annasiixa diintu waa waano diintu waa waano diintu waa wax isku sheeg diintu waa wax kala qaadasho marka xadiiska waxaan odhan karnaa cinwaankiisu waa taas ambase cinwaan labaad baan u dhigi karnaa oo ah ahmiyatu annasiixatu fi lislaam ahmiyadda ay leedahay in diinta islaamka dhexdeeda ama islaamka dhexdiisa la iswaansho wax laysku sheego ahmiyadda ay leedahay iyadana waan u dhigi karnaa cinwaankaas marka labadaas cinwaan iyaan xadiiska siinaynaa insha allahu tacaala arinta labaad oon jecel lahay inaan isla taagno waxa weeye xadiiska ninka wariyey oo turjumadiisa iyadoo kooban aan ka bixino abi ruqaya saxaabiga la ydhaahdo waa kunyadiisa weyaan abu ruqya gabadh uu dhalay waxay dhahdaan culummada taariikhda islaamka baadha amba siyarka baadha aclaamta islaamka waxay dhahdaan ma uusan jirinbaba qof kale oo uu dhalay saxaabigan gabadhaas oo qura ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala ruqayo la oranaya markaa gabadhii baa lagu kunyo yeelay asalka af carabiga carabta dhaqankooga islaamkuna uu waariyey waxaa ka mid a qofka sidaan soo sheegna inuu kunyo yeesho kunyada inta badan raggaa lagu sheegaa abu maarata cabdilaahi iyo abu cumar iyo abu cali iyo waxankaasa marka qaarkoodna hablaha hadduu ninku gabdho u dhalay waa lagu kuniyeeyaa may marka qaarkood waxaa lagu kuniyeeyaa waxaan bini aadan baahayn sidii abi hureyra oo bisad uu korsaday uu haysan jiray oo guriga la fadhiday iyaa lagu kuniyeeyo waxaa la ohan jiray aabbihii amba ninkii u saaxiibka ahaa inuu bisad yeesho marka abihi ruqaya waa gabadhii u dhalay tamiim ibni aws ninkan radia allahu canhu waa saxaabada nebiga wuxuu islaamay sanadkii sagaalaad waxaa la idhaahdaa hijriga yani tamiim ibnu aws ibnu khaarija ibnu suud ibnu jadca allukhami reerkaas buu ka dhashay lukhami la dhahdo carabta ka mid ahayd addaarigana xadiiska kusoo arooro oo tamiim ibnu aws addaari ladana waa reer ka mida yucrab yacrab ibnu qaxtaan yani odaygii qaxtaan ee carabta ka tafiirmeen reer maaragtay reeraha ka mida ayuu ka mid ahaa jilib buu ahaa jilbaha waaweyn ee carabta ka mida laakiin carabtii deganeed jasiirat lcarab ma ahayn ee waxay carabtii deganeyd falastiin markaa falastiin buu deganaan jiray wuxuu yimid sanadkii sagaalaad buu magaalada yimide madiina nabigu soo siyaartay sal slam iyakoo wafdiya kadibna wuu islaamay ayaantu islaamka soo galay ilaa uu ka dhiman doonana islaamkiisu aad buu wanaagsanaaday radia allahu canhum marka saxaabigaas waxaa lagu tiriyaa saxaabada aadka wax badan diinta kusoo kordhiyey islaamka dhexdiisa waxyaalada aadka waxaa la dhahdaa wuxuu lahaa saddex sifo tilmaamaha uu lahaa saxaabigani tilmaamta koowaad wuxuu ahaa shaksi iijaabiya positive ah nolosha dhagka fiican buu ka dayi jiray negative ma ahin sida muslimiinta inta badan markay nolosha arkaan dhibaatadeeda isagu dhaka bositifeka waxyaalada uu nebiga usoo bandhigay iijaabiyaadkiisa waxaa ka mid ahaa wuxuu ahaa awalu man saraja masjid annabiy wa masaajid almuslimiin ruuxii ugu horeeyey ee ifiya masaajida muslimiinta gaar ahaan masjidka nebiga iftiinkii ka baxayey faanuusyadii wixii isagaa keenay maxaa yeeley xadaaruu soo fadhiyo oo falastiin buu joogi jiray wuxuu ogaa in wax la shito habeenkii guryaha la ifiyo markaa masjidka rasuulka uu ifiyey sal slam arinta labaad wuxuu ahaa ninkii nebiga usoo bandhigay mimbar inuu samaysto rasuulku markuu khubadayn jiray jilid buu kori jiray wuxuu yaa rasuul allahi mimbar yeelo mimbarku waxa weeye meesha uu ka khubadaynayo oo la dhisay saddex darajainta loo dhisay la qurxiyey kadibna uu nebigu koray sal slam isaga ayaa soo bandhigay marka waxyaalada uu usoo bandhigay rasuulka ee la sameeyey buu ahaa arrinta koowaad taas bay ahayd oo sifaadkiisa sifada labaad wuxuu ahaa nin cilmiga aada u jecel walidaalika xadiisaan fara badan ma wariyo sideed iyo toban xadiis ma wariyo nabiga wuxuu ka wariyay sideed iyo toban xadiis muslimna xadiiskan aan akhrinayno oo qura ayaaba uu ka wariyay muslim kitaabka saxiix muslimka halkan xadiis oo qura ku jira xadiis wuxuu wariya sideed iyo toban xadiis laakiin aqoontii diinihii hore waxaa la oran jiray raahibu falastiin wadankaa falastiin dhado wadaad buu ka ahaa nin raahib intuba islaamiba oo kristan ah diinta masiixiyada ku abtirsada nin wadaada oo alla ka baqu ahaa oo diinta kristanka ku wanaagsan oo aan sheeganayn markuu nabiga u yimidana waa sii ficnaaday sal ly slam markuu rasuulka la kulmay radiallahu canhu waa sii wanaagsanaaday markaa ninkaasi raahibka ah wuxuu noqday wadaad saddex sifo aanan ka tegin intuu dhimanayay oo dhan arrinta koowaad wuxuu ka tegi waayey waxa dhacdo inuu habeen walba salaatuliil tukado weliba marka qaarkood aayad quraan oo qura ayuu habeenkao dhan ku tukanayay uu ooyayay habeenkao dhan markaa nin wuxuu ahaa rajulu cibaad u ahaa awaab buu ahaa alla caabudo buu ahaa arinta labaad ee uu lahaa ninkaasi uu cajiibka waxa wey qaari lilqur'aan kitaabka ilaahay wuxuuna kaana tallaa'an lilqur'aani nin qur-aanka aada u akhriyu ahaa kitaabka rabbi ayuu la noolaa subxaanahu wa tacaala arinta saddexaad wuxuu ahaa rajulun yakrahu lfitan nin fitnadaha dhaca muslimiintu markay iska khilaafaan ay farahaas kula tagaan waa ka dheeraan jiri marka arrimahaas waxay kutusay inuu ahaa nin diinta iyo islaamka aada ugu wanaagsan buu ahaa marka taasina waa arrinta labaad arrinta saddexaad oon jeclahay inaan wax ka iraado waxa weeyaan wuxuu ahaa nin markaa aqoonta badan uu leeyahay faafiya cumar buu u yimiday wuxuu hi cumar waxaan jecelahay inaan miskiidka ka akhriyo duruus weliba hagga qasaska qisado iyo inaan akhriyaan rabaa cumar wuxuu ahaa nin aada u naca in qisado la akhriyo qasasku waa waxyaalada badan ee khuraafaadka badi soo arooriya dadka sheekooyinka uun ka sheekeeya marka cumarna waa iska nici jiray diinihii hore wixii ku qornaa iyo laga sheekeeya wuxuu ka yidhi maxaad akhrin maadaa taqra fi masaajidina masaajidina maxaad ka akhrin doontaa aad buu ugu noqnoqday cumar sideed sano cumar sideed sano cumar beryayay inuu bal kelmad uu miskiinka ka idhaahdo cumar khadaab akhiira wuxuu ka yidhi markuu aada ugu nocnocsaday maadaa taquul maxaad odhani wuxuu yidhi aqra'u alqur'aan qur-aanka dadka waa akhrinay waana waana tafsiirani bas bas hadday intaa tahay akhri buu ka yidhi wuxuuna ka yidhi waxaad akhridaa jimcihii jumcaha inta aan soo bixin oon khudbadda aan korin inta ka horeysa dadka la sii hadal buu yidhi marka wahaakada saas buu waday ilaa cusmaan binu cafaan zamankiisii ayuu cusmaan u yimiday fastazaada minhu cusmaan wuxuu ka dalbaday in ayaan loogu daro yani jacaylka uu diinta u hayo ayaantii baa loogu daray cusmaanna maalin labaad buu ugu daray intaas buu akhrin jiray duruusta kadib markii uu zamankii cusmaan markii la dilay radi allahu canhu ayuu magaalada madiina iskaga tagay isagoo calaacalaya wuxuu u guuray falastiin halkaasuu ku dhintay meeshii uu ka yimiday ayuu u guuray falastiin geeriduna halkaabay ugu imatay raima radi allahu canhu markaa sanadka markuu laba iyo afartan ko iyo afartan khilaaf baa jira ayuu dhintay hijrida nabiga sal slam waxaa kaloo la yidhaahdaa markuu nabigu noolaa sal slam ilan diintu akhriyo cilmibu lahaaye wuxuuhi yaa rasuul allah waan islaamin waan kula fadhiyaa waxaan ogahay adduunkao dhan inaad ka talin doontid adigu nabigu wuxuu hi waad ogtahay arrintaa miya haa waan ogahay bu caalamkao dhan diintaad way gaadhaysaa waxaan rabaa buuri inaad waraqadii qortid oo meesha aan ka imid beytlaxam in la isiyo aniga guryo badan ba halkaa jirta oo fiicfiican in aniga la isiyo laygu qoran doonaa markay islaamku qabsadaan nebigu wuxuu yidhi waan kuu qoray waan ku waan ku ogolahay ninkii waa iska socday markii ma- la furay falastiin cumar ibnu khadaab uu jooga falastiin qudus ayuu u yimiday waraaqadiibuu u keenay wuxuu yihi cumarow soo ma ogayn inuu nebigu saa iga yidhi haa waan ogahay buui markaa wuxuu yihi weliba marag baan ka ahaa buui cumar yidhi fa amdaahu arrintii uu nebigu u saxeexay ayuu usii saxeexay isaguna guryihii baa la siiyey dhulkii baa la siiyey laakiin nebigu wuxuu ka yidhi dhulkaa ma iibi kartid si uunan u yeelan uuna waxaasoo dhan u qaadan waxaa yidhi dhulka ma iibi kartid adiga iyo ubadkaaga dhaxal baad yeelan kartiin laakiin adiga dabadaa iyo ubadkaaga markay go-aan haddeeto dadka muslimiinta ku wareegi doonaan si aynan ayna u dhicin nidaamka iqtaaciga loonaya reer yurub ka dhacay oo dhulka iyo dadka dul joogaba bini aadamku ay iska qa- iska yeeshaan taas buu nabigu diiday sal slam marka xadiiskani isagaa inoo warinaya ninkaa qiimiga badan ayaa inoo warinaya waxaa xadiiska markaa ku jira oon maanta isla taagaynaa hadduu waqtigu inoo saamaxo macnihiisii maadaama aan sheegnay in afar arrimood baan arrin aan iskula taagayna marka koowaad waxaa weeye xadiisku wuxuu leeyahay addiinu an nasiixa diintu waa waanu diinta dhan ee islaamka ah inaan fiiro gaara siina u baahan tahay macnahani annasiixatu waa waanu addiinu kulluhu annasiixa bay ka dhetay culammadu waxay dhahdeen addiinu waa diintii alif iyo laam baa raacsan af carabiga waxaa dhahdaa almacrifa weeye waa diintii oo dhan annasiixana alif iyo laam baa raacsan alif iyo laamkaasina waa macrifo waa waano oo dhan macnaha diinta oo dhani maxay tahay waa waano oo dhan diinta islaamka oo dhani waa waano oo dhan saasay ka dhigan tahay macrifadaa keensanaysa ahlulcilmigu waxay dhahdeen halkan waxaa ku jira laba arrimood labada arrimood baan isu taagaynaa horta waa kow addiinu annasiixa soo maaha diintu waa nasiixo maxay ka dhigan tahay waxay leedahan culummadu qola waxay tihi waa maddiinu ila nasiixa maxaa yeelay mubtadaha iyo khabarku hadday mubtaduhuna macrifo yahay khabarkuna macrifo yahay macrifo sooma garayno waa wax la yaqaano weyaan Aa, waa macrifo wax la yaqaano afafku saabika leey aniga faransiiska yaqaanayo leeya laay waxbuu raaciyaa marka uu wixii macrifo ku sheegayo marka af carabiguna waa alif iyo laamka iyo waxay la- macrifo ka dhigaa jiro la yaqaano iyo mudaaf ilayhi wixii la mid ah addiinu waa mubtadihii annasiixatu waa khabarkii diintu iyo nasiixadii labadii hadday khabarkii wada macrifo yihiin wax uun bay faa'idaysaa bay dhahdeen culamada af carabigu maxay faa'idaysaa bay dhahdeen alxasru waalikhtisaas arintaasi waxay ku kooban tahay diintu inay diintu wax kalaba maahine hee waa waano wey diintu wax kalaba maahine hee waa waano waa saa fara wada ma diinu ila nasiixa bay ka dhatahay diintu wax kalaba maaha ee maxay tahay nasiixay tahay macnaha halkaa wada dhiganno usoo noqon doonaa inaan iloobin xadii muxaadaro maaha waa cilmi wax dhigano arrinta labaadi waa maxay arrinta labaadi waxa weeye addiinu annasiixa markay tiri macnaha laba waxweeyaan addiinu ee diintu waa maxay annasiixatu kama dhigno diinta oo dhani waa nasiixa yidhahdeen ee ee nasiixadu waa waxyaalada lafdhabarka ka ah diinta ee diinta oo dhani nasiixa maaha laga keenay iyakuna waxay la mid tahay dhahdeen alxaju carafa soo rasuulsa muran xajku waa maxay buu rasuulku yidhi waa carafa okay haddaad xajka tagtid ood carafo un istaagtid ood soo hoyatid xajkii ma ka- ma- ma ka gudmay maya ee waxay ka mid tahay carafa waa akbaru rukni fi lxaj rukniga ugu weyn ee ca- xajku waa maxay waa carafa waxay la mid tahay adducaau huwa alcibaada ducadu hee waa cibaado ila ducadu waa maxay waa mubtada huwa alcibaadana waa maxay waa khabarkii marka duca cibaadadu ma duca unba maya salaadii soomkii zakadii xajkii qur-aankii waxaas oo dhan ba cibaadaha laakiin ducadu maxay tahay lafdhabar bay ka tahay maxay cibaadada xashkuna muxuu ka yahay lafdhabar maxaa dhahdaa carafana xashka sidaa daraaddeed bay nasiixadu u tahay bay dhahdeen maxay ay u tahay lafdhabar bay tahay labadaa macnaba waa sax laakiin macnaha sii raajixa waxa weeyaan addiinu annasiixa diinta oo dhani waa nasiixo siaan ka arki doono macnaha labaad ee markaa ku soconno macnaha labaad markaa muxuu yahay kow waxaan ka soo arnay xadiiskii maxay ka dhigan tahay addiinu annasiixa diintu waa nasiixo waxay ka dhigan tahay diin oo dhan waa nasiixo waxaana ina tusay kelmada ah mubtadaha iyo khabarka wada macrifada ah laba waxaanu nay maye nasiixadu waa lafdhabarka diinta waan ka baxnay mawduuca mawduuca laba xeer nasiixa maxay tahay kelmada aan nasiixa isu taageena النصيحة ووانو في عربي في صومالي ووانو لكن نصيحة مركا عربي قد بادد ديكشنير كمركا تكون نقطة قاموس كأف عربي ولا بشي بشيكسا نبي قنا وحو صلى الله عليه وسلم إلهي أوسيي جوامع المحي كلمة هذا الكماشة اللي أروريه بلودي بي هذا الكلام نوح عيسى يحيى نبي محمد صلى الله عليه وسلم أف عربي سجل لوجو ما أكتين مركا النصيحة dictionary wuxuu ka sheegay laba kelmadood kelmadu kooda maxay an-nasiha waxa ka tahay al-khulus min ash-shawa'ib wixii oo laga soo siibay wixii dhibaato lahaa oo dhan arabtu waxay tiraahdaa asalun nasihun amba nasuhun waxa la saaraa waa malab he saafi ah saafi tahay malab laga hufay wixii ku jiray oo dhan laga madhiyay ee maarta ku jiro malabkii oo saafi ah laga dhigay malabka waa dhada nasih marka af carabi kalimatu nasiixa waxa kala tahay waa arin uu qofku ula badax baxay uu wax kale ku darsanayno alla dartii uu sameeyaa nasiixa wasaasi arinta labaad kalimatu nasiixa waxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay baradan al muwaamatu wal mulaamatu wal muwafaqatu al muwaama waxa kala tahay shay iyo shay iswaafaqsan gacantayda iyo gacanta markaas saas u geey waa dhaq bisku waafaqeen okay ninka tolaha markaa u tagtid ood ku tilaahdid dhar iyo tol muxuu samaynayaa aduu ku qiyaasaya markuu adig ku qiyaaso dhexdaadi iyo dhararkaagii ayuu soo qaadayaa maradiio maradiina u qiyaasayaao maradiio adiga kuu qalantaa muxuu samaynayaa ayo markaa carabtu waxay tirahdaa alkhayaadu naasixun alkhayaadu ninka dhartolihii oo muxuu yahay naasixun waa nin isku eekeysiiya waxa qofkay muxuu isku talaa dharkiisii labo maye dharkiibuu lugtiina gooni u saara lugtii kale gooni u saara dhexdiibuu saari wax uu kale uu kala safayni uu mulaami uu qalmi in dharka la xidho dhar aan markii hore la xidhan karin buu ka dhigi dhar la xidhan karo lagu labisan karo marka waxaa dhadaa khayaad badha khayaadku waa maxay waa naasix macnaha wuxuu sameeyaa wax dadku ay qaadan karaan oo kelimatu naasix afcari markaa maxaa dhadaa macnaha labaad waa mulaama waa shay shay u qalma waa shay shay u cuntamo weeye macnaha labaad ee kelmadda annasiixa ay leedahay okay nabigu hadda sal slam markuu leeyahay addiinu annasiixa waar diintu waa maxay waa nasiixa maxay ka dhantahay labadaa macno way ku jiraan kow diintaadu waa inay ka barax tirnaato wax wal oo aan diinta ka mid ahayn diintaada saafiye weeye caqiidada saafiye cibaadada saafiye akhlaaqda saafiye dhaqanka saafiye oo ka saafiye waxa kaleeto ee lagu dhex daray oo dhan ilan problemka muslimiintu maanta muxuu yahay waa diin ku dhex baaba'day dhaqan marka waxaad kala saari kari waaye dhaqankii iyo diintii marka waa inaa dhaqankiina halkan la dhigo diintiina la soo saaro maxay diintu noqonaysaa hiya tasnacu suluuqyada dhaqanka samaynaysaa ee dhaqanku diinta ma sameeyo marka maaha sida annaku aan odhanno dhaqankeenna waxaa ka mid a diinta islaamka okay ajiib dhaqanka adaa samaystay diinta maada sameeyey dhaqanka dhaqanka soomaaliyeed iyo dhaqanka carabta iyo dhaqanka bershiyaanka iyo dhaqanka hindida diinta islaamku ka mid maaha ee diinta islaamka waan galno waan rumaynay ilaahay baa soo dejiyey dhaqankeena kuma jirin laysat min caadaatina dhaqanka kanadana maaha ninka kanadiyaga hadduu islaamo islaamkiibuu galay ninka australia islaamkiibuu galay adna waad gashay marka ha ku darin dhaqankeena ha ku darin ka saara dhaqankii ولذلك محو دين ترادا دقنك العاده محكمه دقنك في عن وفي عيه محو في عيه هدون دين تكوري منين هدون دين تكوري منين دقن في عن ما وحو يهي وي ولذلك وحا ارمها ان لكلا سيبه u baahan bay hujja marka dhawaasaas arinta labaad waa maxay adiga iyo diintu iswaafaqa ku jirta ila markii loo maxaa ku leeyahay diinta ka safee ila khuluus wala ka safeenaya arinta labaad maxay dhii adiga ismayl oo diintii waafaqa ila diinta ba asal adu asal matiye in adu diinta ku ekaato maaha waa in adigu diinta u ekaatid walidaalika baa maanta gaalada waxaad ka maqli warbaahinta waxaad ka maqli islaamka turkiga islaamka kurdiga islaamka carabta islaamka khaliijka islaamka afrikaanka islaamka moderniga islaamka argagixisada islaamka maaragtay dadka ad adag islaamka dadka jilicsan ee modeeqeyga ee ilbaxa ah islaamka maaratay maxaa dhahdaa usuuliga ah ee asalraaca ah islaamka taqliidiga traditionalka ah islaamka waxaan islaam maa maxay islaamka shiicada islaamka sunnaha islaamka wahaabiyada islaamka maxaan ku dhahdaa suufiyada islaamka salafistiga islaamka siyaasiga ah politicalka ah acuudu billah kam islaam waa mise islaam waxaa maqlaysid waxaas oo islaam ah maantaad maqlaysaa laakiin islaam quraataa nabi maxamed kusoo degay sala allahu calay wasalam oo ku qoran kitaabu ullahi iyo sunnati rasul slam culimmaduna ay macneeyeen marka waxaas maxaa keenaya waxaanan jirin in laga laga safeeyo waa kow laba maxaa odhanay waxaanan ku jirin inaa la waafaqo diintii marka arrinta labaad ee kelimatu nasiixa ku jirta waa taa soo dultaagayno arrinta saddexaad abax waxa cajiiba waxa weeye nabigu wuxuu yihi addiinu annasiixa الدين محوري النصيحة دين توان صحابتي رسولك صلى الله عليه وسلم أرن عجيب مقلام هاي مقلام دين تي سود دقيسي صدح يا لباتن سنة نكن حديثك ورنيا أبي تميم أبي رقية تميم الداري نكن حديثك ورنيا محو إسلامان هنا سنة كي محو إسلامي سقالات إيه هجرة سنة كي سقالات هجرة واحد كده تاي صدح يا تبصر رسولك ما كسوف دي sagaal sano oo uu madiine fadhiyey nebigu sal slam intuu ninkan islaamin intaa marka laysku daro nebiga dhanba waxaa u hadhay hal sano geeridiisii sal slam marka ninka waktigaa islaamay iyo xadiiska warinaya macnaha diintii soo degaysay labaatan iyo laba sano ayuu rasuulku kusoo ururiyey laba kelmadood muxuu hi addiinu annasiixa saxaabadii argagax bay ku dhacday diintii oo dhan baa nasiixa ha qulnaa waxaan dhahnay liman iyo u tahay de diintan hadday nasiixo tahay diintan dhan hadday nasiixo tahay iyo u tahay rasuulullaahi liman culummadu waxay dhahdeen halkaa waxaa ku jira laba arin oo muhiim jiddan ah kow arrinta koowaad waa maxay arrinta waxaa ku jira abhama annabiyu alkalimata nebigu kelmadda uu ururiyey saxaabadii waxay ku abuurtay shawq iyo jacayl waxay ka ka dhigan tahay waxa la yidhaahdo bidagoji baa jirta waxa dhahdo manhajiyau tadriis sidee wax loo dhigaa macallinku markuu wax dhigayo waa inuu raaco hab ardayda soo jiidata kadibna ardayda uu ka keeno inay iyaka su-aalo ka yimaadaan si uu cilmiga isagu markaa u shubo qofka macallinkii macallimiinta qaar baa jira tawaashiirtaay qaataan taabiloogay aadaan waxun bay shubaan ardayda nuskoodna way ka baxeen balinka nusna dirqi bay ku dhegeysanayaan laakiin macallinka fiican muxuu samaynayaa wuxuu horta ku bilaabayaa qiso yaroo qariib oo cajiib oo dadkao dhan ba hurdo ka kicisa oo soo jeedisa markay wada kacaana muxuu bilaabayaa cilmiguu bilaabaya nebigu saaba sal ly slam marka nebigu bidagog buu ahaa wuxuu ahaa rajulu manhajiyun qof metetologi raaca hab buu raacayay muxuu yihi addiinu annasiixa diintu waa waano saxaabadii oo dhan diintii in laydeo labaatan iyo laba sanoodasa yaa kusoo ururtay annasiixa waaba arrin yaa ba yidhahdeen qulnaa waxaan oranay ba yidhahdeen hee liman marka culimadu waxay dhahdeen waa khalqu shawqin fii quluubi almutacalimiin wuxuu ku abuuray nebigu laabtii ardayda wax baranaysa jacayl jacaylkaasoo ka keenay su-aal muhiima inay soo darxiyaan waa kow marka taas waa macallinkii weyn arrinta labaad ee ku jirta waxa weeyaan sida uu xadiisku u dhigayo dadka halkan waxa ka dambaynaya oo dhani silsiladda ay marayso iyo kala duwanaanshaha u dhaxayn doona cilmiga ay u baahan tahay muxuu yhi rasul slam qulnaa waxaan odhanay liman iyo u tahay liman culammadu halkaa waxay dhahdeen ardaygu inuu macallinku intuu dooni ha gaadhee su-aal weydiiyo ceeb ma aha laakiin ceebtu laba meelood bay ku jirtaa fidiin o waxay ku jirtaa inuu macallinku in la dhegaysto uu jeclaado oo uu diido inuu waxa uu sheegayo wax laga weydiiyo ishkaalayaadka wax laga weydiiyo taas waa ceeb weeye laba ceebta waxay ku jirtaa ardaygu inuu macallinka su-aalaha ku turturqo cilmi uma jeedo wuxuu u jeedaa macallinka khaladda ka soo saar sheekha tus darajada uu taagan yahay cilmiyan okay wuxuu soo dhegaysani sagaal sheekh matala xadiiskana barayno yuu soo dhegaysani wuu imani markuu xadiiska sheekhu dhameeyo sheekh taa ma jirtaa sheekh waxa laga waxa maqalba anigu taa ma arag boranaya waxba isla maahi oranaya ujeedadiisu markaa sheekha muxuu ka jeeda isaga isaga wuxuu ka jeedaa inuu muujiyo dacfu sheekh inuu muujiyo walidaalika aadaabu lmutacalim waxaa ka mida qisadan suurat lkahf inoogu soo arortee aadka u quruxda badan leh ee muuse iyo la isku daray khatir oo muuse yidhi yaa yaa rabbi dhulka ma dul joogaa qof aniga iga aqoon badan maadaama aan kaliimullahi ahay qofka qura ee xaq u yeeshay in adi kula hadlo adna la hadashid wakallama allahu muusa takliima kownka ma dul joogaa qof iga aqoon badan amdadaba kula sheekaysanaya aqoonta aqoonta kagala keeniba ilaahay baa ka yidhi ha uu jiraa ha kuu joogaa buu dhihi waxaa la yidhi halkaasuu joogaa safarkii waa ka u galay dee markuu safarkii galay uu la kulmay waa ku wada sheekaysanaya isagii khadir okay khadir marka ilaahay cilmi uu baray buu hayaa oo muuse uunan aqoon maca ana muusa afdala minhu wa akrama minhu maaha dadku soo yidhahdaan muusa ka fadli badan kana karaamo badan lianna muuse wuxuu ku jiraa shanta ululcasmigii rususha ah muuse waa afdalu rusuli bacda salaasa weyaan saddex nebi isagaa ugu fadli badan waxaa kownka jooga moxamed ibraahim iyo ciise huwa afdaluhum isagaa ugu fadli badan marka muuse waa ninka calayhi salaam muuse maadaama uu sidaa yahay maca daalika wuxuu u tagay mid iska ka hooseeya ibnu taymiya raximahullah wuxuu yihi wahaadaa baabun cadiim waa baab weyn buu noo kutusaya ana aladnaa ka cilmiga yari inuu noqon karo macallin u noqon karo ka maxay cilmiga badan muhiim lianna ka cilmiga badan muu soo cilmi oo dhan ma soo koobin in baa kaa maqan inta kaa maqan haddii qof kaa cilmi laguu sheego u doono fadhiisadee oo ka dhegayso markaasi taasina waa iyada xadiiska inoogu jirtaa okay arinta afraad wuxuu yihi rasul sal qulnaa liman qaala isaga akrinaya iyo u tahay lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wa caamatihim waa shan qalo iyo diintu waana u tahay ilaahay ba u tahay subxaana allah diintu waa waano iyo u tahay waano ilaahay ba u tahay dhagagax sooma ilahay ma waanu rabaa iyo diintu waana u tahay kitaabkiisa u tahay allahu akbar tanayadna lamid qur-aanka waa mawaanidiiy isagu mawaani u tahay saddex iyay waana u tahay diintu rasuulkii waana u tahay oo rasuulka ilaahay baaba soo dejiye waxye isaga wax waaninaya say waana ugu tahay afar madaxda muslimiinta waana u tahay waa iya madaxda muslimiintu waan ka sheegi doonaa shan caamada muslimiinta dadka shacbweynaha bulshooyinka muslimiinta okay saddexda hore waa soo ururayna diintu waana u tahay waa ilaahay iyo kitaabkii iyo iyo maxay iyo rasuulka sal maxaa odhanay saddexdaa kelmadiina iloobin addiinu ah annasiixa nasiixa maa odhanay waa alkhuluusu min ashawaa'ib in diinta laga saara wixii maxay ah wixii dhibaataha inaan iloobin labo inaan iloobin in diinta inaa nasiixadu inay tahay wax layswaafajinayo okay ilaahay waana uma baahno laakiin ilahay wuxuu u bahan subxana wataala maxay inaa waxa aad ka aaminsan tahay waxa aan sax ahayn oo dhan aad ka saartid madaxaaga ilaahay wuxuu xaq u leeyahay horta u qir nabigu muxuu sal slam ka yidhi mucaadi ibnu jabal isagoo dameertii nabigu korsar ula socdo ayuu yidhi buu yaa mucaad atadrii maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allah ma taqaanaa ma og tahay xaqa uu eebbe allah uu ku leeyahay addoomihiisa ma taqaanaa xaqa ay addoomuhuna ilaahay ku leeyihin ma taqaanaa may buu allah rasuulu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa yaqaan iyaga u aqoon badan wuxuu iga yidhi buu lehy addoomaha ilaahay xaqa uu ku leeyahay an yacbuduuhu waa inay isaga caabudaan waxdahu keligii walaa yushrikuu bihi shay-an waxna aynan ugu shariig yeelin waxbaa ku dari lahay o oo xaqii bani aadamkuna muxuu noqonayaa hadday sidaa yeelaan inuu jannada geliyo uunan cadaabin hadday sidaa yeelaan inuu ilaahayna jannada geliyo uusa cadaabin ayay iyakuna xaq u leeyihiin okay cajiib weyaan waxay cajiib ku tahay awalan xaqa ilaahay nagu leeyahay baa waana ah waanada ilaahay waa maxay waa xaqa uu eebba nagu leeyahy inaan garanno ko ma xaqa ilahi ugu wan maxay waa inaan caabudno fuqahadu waxay dhahdeen ama culamadu waxay dhahdeen hal tacbudu man laa tacrifuhu maad caabudi ilaah aad aqoon ilaah aada aqoon maad caabudi maya marka maxaa ku horeya inaan ilahi la caabudo in la barto dee macrifat اllah walidalika jamiica kutubi tawxiid waxaa ku qoran awalu waajibin cala اlinsaan waxa ugu horeeya ee qofka bini aadamkaa ku waajiba waa maxay waa laba shay culimmada tawxiidka ee madrasada ibnu taymiya raximahullah saasa odhanaa ee madrasada ibnu taymiya iyo maxamed cabdilwahaab waa madrasada weyn islaam ka mid a raximahullah waxay dhahdaan awalu shayin oo muslimka ku waajiba maxay inuu ilaahay caabudo uunan u shirgeelin culamada ashaacirada iyo maatridiyaduna iyaguna waa culamada caqiida نووي غزالي علماء شاعرة يعلمون ماتريديين محيلا ذا أول شيء على الإنسان معرفة ربه إنه إلهي كرته إلهي بذن مديسة إنه كرته إنه مديهي إنه إلهي صفات ونكسل ليهي مقعته توصل ليهي إنه جرو إنه قرت إنه جرو ولذلك علماء التوحيد وحيلا ذا عقيدة ما الله رشاها مسوالا قلعه قرأت وأي خطرها هل, الم... هل الإنسان يولد مسلما أم يدخل في الدين مركان قان قادو ما waxaa laga rabaa inaad ahaatid waxaad ahayd mise inaad dib u fikirto tiraadid war waxaan haaban toosin maxaa laga rabaa culimadu waxay dhahdaan baabu taqliid aqiidadu ma gasho waxa la isku daydo salaadu aabaha macallinkaaga sheekhaad ka dayan laakiin rumaynta la iskagama daydo hee maxaa la rabaa rumayntu waxa baa tahay adillo إلهي واجرا ما الدليل على ذلك ما حاول دليل إلهي جره دليل أرجمارة دليل محاجته إلهي ما جرى ها دليل كان قرآنك وحا قصة كجرى ألف دليل وألف كن كن كن دليل باكو جرى قصة إنه إلهي جره إلهي وامد أوكي دليل كان قرآنك بألف دليل وعقلها وعلمها ومنطقة صدح إلهي سبحانه وتعالى ma baahdee waa loo baahdaa adillo ilaahay magac wanaagsan buu leeyahay adillo idan waxaan odhanay inaad garatid ilaahay waa xaqa labaad ilaahay kuu leeyahay subxana wa tacaala saddex arrin saddexaad oo nasiixada xaqa ilaahay waa maxay subxaana wa tacaala inaad ka aqbashid wixii kuu soo diray hadiyaddii qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin nuur baa ilaahay nooga yimid iyo kitaab cad وانا كاقبل له وهديده نو صدري وانا كاقبل له هذا من النصيحه marka ilaahay nasiixadiisa oo baxay isaga ma aha nasiixadiisa waa inaan isaga aan ka barax tirno waxaan ka rumaysan oo dhan okay maanta koonka saddex qol aan la fadhido waa ajiib oo anaka binaadka naga mid ah qol waxay aaminsan tahay alla ma jiro mulxidiin baa dhada alla ma jiro koonkuna uu iska yimid sidoo u yimid maalin u gudo barazar dhada جاء هكذا فجأة أيان ومقع بس كيف بدون قال هذا أبي حنيفة الله كل عجيب أبي حنيفة رحمه الله وحيل هذا أبي حنيفة وحان ربنا إنا كان كان نقاش نبريته لصبح وقالوا ملحدين إلها وإنو جرو إنو نجري وحيل هذا بلان وقبتها برقضة إيو مقالده هالكاسة هاي وإنو ما نتاسوت والله بلا من أبي حنيفة وها الشيخ آدو عقلي بدن علم البدن وحو قلت لك علي إنو ديبو قدعو بلانتي وقبته haday la balameen barqadii oo tobanka ah ama sagaalka ah wuxuu yidhi duhurkii isagoo ordayo qab qab qab qab argagaxsan waxay ka yidhahdeen yaa imaam ballanta waa sheekh baa tahay saacaddaa socoto waa maxay ballantan waqtigan ma hayna wuxuu yidhi ballanta wax kale maanta ima ima helin hee webigeena dhex maraya oo dijlo halkan ha dhinaciisa kalean joogay xalay halkaasaan seexday saacaddii aan ballanta aan ku iman lahaa oon la ballamay doonidii iga soo qaadi lahayd halkaas halka iga lahayd markabkii yaraa ayaa iga soo hordhaqaaqay okay dee ma badda maan soo dabaalan karaa waa wawigay taalleega maxaad yeeshay markaa saan meel intaan iska fadhiistoon fikirayay unbuu geedihii gagagag way dhaqaaqeen haye geedihii markay dhaqaaqeen unbay iska noqdeen isku tatageenoo waxunbaas dhaqaaqayoo dooni unbay hor imatay way soo durubtoonoo inamani unbay ka tiri doonidii hay doonidii bay soo qaaday waxa ay keentay dhinaca soke iminka daaroo niga rataar oo niga dib dhacay waa niga ordaya dee niimaday waxay dhahdeen janna sheekhulislaam sheekha muslimiintu waa shay dhadeen janna bidha khalaas hada anta hada majnuun wuxuu ihi waa cajiib maad ila yaabteen ha waan kula yaabnay dhahdeen majnuun baa tahay wuxuu ihi waxaad la yaabteen buu yidhi inay aniga dooni yari ii samaysantay laakiin aniguna waxaan la yaabanahay buu yidhi raggiina intaa laaleegoo aaminsan dhulka intaa leega dul fadhidii inuu iska yimid oon islaamay iblis ma soo shimoodi mahaye adceedan kor socotana waa iska imatoon dayaxan uu iska yimid doon badani waa iska imatoon kow kan dhaba uu iska yimid doon wada amisantiin ma anu iska yimid ha de maxaad u aamin wadiin dawladda iska imata mal farqu baynahum maxaa u dhaxeeya ida ana majnuun antum aksaru minni junuunan hadda anigu walanahay ninka iga sii waali badan buu laana ninku waxaad aaminsantiin kown dhaba dhex fadhidiin ood imateen maalin inuu iska yimid doon way garteen inuu haddeeto u geliyey hal gool oo khatar ah inuu galiyo iyo ambiye garteen marka maxaan uga jeedaa waxa weyn halkaas uga socdaa waxaan uga socdaa waxa weeye suurtagal maaha in ay qofka muslimkii oo caqiidadiisa iyo fikirkiisa qolada waa la nooleen wala mulxidiinta maantana adduunku waa misa mulxidiintu waxay waxay noqonayaan tirada ugu badan yurub iyo america yurub iyo america tirada ugu badan dadka ugu badan diin ma leh ilaahay mar mislaba waa qoladii koobaad qolada waa la nooleen qolada labaad baa la noolahay qolada la noolahay maxay maxay amsiyin maxay ilaahay uu jira subhanahu wa ta'ala uu jira ilaahay laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala waxbuu dhalaa banala fadhiyaan dakooga ciisuu dhalay cuseyr buu dhalay ilaahay baa maaragtay waxaa jira qof bini aadanoo ilaahooba haddana bini aadanooba qofka bini aadanka ilaahnimadii baa isu wada gashay oo kayf haddaa tiradina waa ilaahay baa doonay qolada banala fadhiyaan kownkana la joogaan marka waa qolo labaad qolo saddexaad bay nala joogtaa oo bini aadanka ka mid ah waxay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala waa jiraa ma dhalo lama dhalo sideedoo kale laakiin wuxuu leeyahay wasiiro iyo la taliyaal biniadam bay ka soo qaadeen okay ilaahay yaa la taliya shiicadu waxa ilahay cali baa la taliya shiicadu ilahay la taliya waxay markii duufaanku nebi nuux doonida gacanta waxaasaa ugu hayay nebi nuux buu ahaa walowlaa caliyun laqaraqat asafiinatu biakhyaan hadduuna cali jirin hee doonida maxaa ku dhici lahaa way doondoomi lahayd allahu akbar okay markii nebi ibraahim lagu tuuray dabka uu sii socday waxaa yidhi cali buu ahaa ee bakti isagaa damka siiya dabkii okay markuu nebi maxamed samada tegayay sal allahu alay wasalam buraaqi waxna ka sheekaysa waxaa kama jiraan dhabarka cali buu korsanaa cali baa duulayay cali baa siday oo samada geeyey kulla shay cali baa sameeyay وأقرب من ذلك ما قرأته قريبا وحقود بين أخري وحويان علي بن أبي طالب نبي مالك بوسو زيارتي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه سكره وعقو زيارتي سكره جيفا مسكيت كي جيفا أقل كوي مدو سلامتي وقبيو النبي قبل سيد فاطمة عليه السلام عليها السلام وعلى نبينا عليه السلام أيو كيلي أهو يعطيك وحيتري ماشي وحمي يالينو مسكيت وسكتك كسيحة قاجة صحابة قاجة ديشي خطرك sidiisa horda ay tiri nebigu uu ka daba tagay dee inankii uu soddonka ahaa in adeerkan ahaya markuu ka daba tagay wuxuu arkay isagoo ciidda hurdo turaabna ku yaala wuxuu yihi yaa abaa turaab yaa abaa turaab ninkane ciidda u saaxiibo turaab okay wuu kiciyey maxaa meesha ku jifay sarkaca shiicadu waa masaakiin moorti waxba iska urursadaan dadka shiicadu waxaan ka aanu aada uga naxaa culummo waaweyn oo sunno shiicada balaayo naga qabto shiicada waxba isla maahan khuraafad waxay ma khuraafad baan kala diin khuraafad waxay haystaan cabsida muslimiinta sunno waxay ku cabsadaan marka ka argaxsanay muxuu ninkaasini waa sheekh shiica ah oo qum ka soo baxay oo diinta yaqaana wuxuu akhrinaya ka fariiday muxuu akhrinaya wuxuu yidhi ilaahay annaka wuxuu inaga abuuray aadan aadanna muxuu ka abuuray ciid turaab marka aabbaha aadan iyuu haa buu waa cali abu turaabka buu mooday waxay kaas ah marka turaabka dhan ayaa aabbaa buuri oo sameeyey ciidda dhan ayaa sameeyey kuley cali baa sameeyey nabiga yidhi abu turaab marka aadan waa ibnu man waa ibnu cali subxaana allahi alcadiim ee cali maaha ibnu maada ibnu aadam kullukum liaadam wa aadamu maada min turaab soo khuraafaad maaha khuraafaad caqli bini aadam ma kalayso waa waa waa waa da'yaro dadka dadka qaarkood da'da yar dadka qaarkoodna fikirkooga da'da fikirkiisa ayaa yar waxaa lamid a annaka dee annaka muslimiinta sunnaha sheeganaysa waa kuwa qaadiriyada la dhahda annaka suufiyiinta inuu raacan laha cabdulqaadir jiilaani baa ilaahay carshi waa ka fadhiya bay dhahdeen ula taliyaaba ilaahay maxaa maanta qabtaa ku jebi saa kusoo jebiya subxaana allah alcadiim hada maa qaala cabdulqaadir jiilaani cabdulqaadir jiilaani ma warna isagu annakaa samaysanay qunyadiisa kuma qorno kutubdiisa kuma qorno cilmigiisa kuma qorno lam yaqul cabdulqaadir jiilaani waa cabdulqaadir jiilaani wuxuu ahaa nin taqi ah waxaa ma oran karayo suu caliba u oran badeen okay marka annaka qaar baa aaminsan markuu marka markii dabka la shiday dabka waxaa baktiyey kitaab dha manaaqibka dadkii weynaaba oga aan dhigan jirnay markaan qur-aanka dhamayno mawlidkaan dhigan jirnay markaan yara mawlidka waxaa ku jira kitaab dha almanaaqib marka annagu doctoraagii buu qaatay mugta intaa baa la marayay marka manaaqibka wuxuu ahaa ammaanta sheekh cabdulqaadir jiilaani waxaa ku qornaan jiray waxaan sheegayo marka qudbul aqdaab baa dhada meesha meesha qofna gaadhin buu gaadhay ilaahay unba subxana wa wala taliyaaba ilahay waa la taliya hada khata dambiyada waaweyn garano ilaahay subxaana wa tacaala marka maxaa lagaa raba adiga markaa muslim tahay inaad ilaahay wax bini aadana agtiisa aad garab marin mahmaa kaan nebi ha noqdo malag ha noqdo dhul ha noqdo cid ha noqdo ilaahay wax walba uu ka sareeya ma baahda ilaahay yafcalu maa yashaa maqaaliidu kullu shay biyadihi biyadihi lmulku biyadihi raxmatu biyadihi lcizu biyadihi sharafu yafcalu maa yashaa muxuu ilaahay ka yidhi nebi nebi nebi ciise anta qulta linnaasi war ma adaa ku yidhi dadka aniga iyo hooyaday laba ilaah naga dhigtaa min duuni illah ilaahay sukadiisa ma adaa ka ma adaa ku dhahay dadka nebi ciise muxuu ka oranayaa subxaanaka maa qultu maa qultu ma oran ilaa maa amartanii bih waxaad i amartay u maadhi waliba muxuu ilaahay ka leeyahay anta taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsika waad og tahay waxaan anu aan sameeyey iyo warkii hore waad haysaa waxa igu jira waad og tahay anigu saa waxaad kugu dhex jira ilaah maxaa ku ogaan karaa miskiin baan ahay waa nebi ciise calayhi salaam waa ka ilaahay bila aabbo abuure ruuxdiisii oo latiifa hooy- hooyada calooshiisa la dhigay bila aabbo kaasaa ilaahay ka soo noqonaya isdhiibaya nebi maxamed baa isdhiibay markiisa oo uu arkay naag qarqaraysa oo islaam soo siyaarto oo nebiga ka qarqadhay wuxuu maxaad ka qarqaraysaa dee nebiga oo ciidan ag joogaanoo waxay moodaa boqol inuu yahay xunaya anu waxaan ahay buuri islaan yaroo qadiidka cuni jirta ya xale carabtu eh, maaragtay caanaha yar ay adkeeyaan ay ay cunaan oo waxay waxba ahayn islaan ku cuni jirtay maka iyaa dhashay buuri waxba may inamaa ana cabdullah addoon ilaahay baan ahay iyo rasuulka ilaahay iska fadhiisa waxaa qaqadheen waxaan ahay ma jirto ilaahay baa i doortay way sharfay nebi iga dhigay laakiin nabinimadeedu maaha ilaahnimo lama caabudayo laa tatruunii kamaa atrat inasaara ciise bnu maryam hay ammaanina say kiristanku u ammaaneen nebi ciise ha iga dhiginaa qof dad ka sarreeya fainamaa ana cabdullaahi wa rasuulu marka waa kow marka ilaahay muxuu naga rabaa inaan ka saddexdaa shayba ka ilaalino waxaa kuwaa ma jira yidhi inaan ka dhowrno kuwa ilaahay waxbuu dhalaayo lam yalid walam yuulad aan ka dhowrno kuwa ilaahay wasiirra u sameeyeen aan ka horno ilaahay wasiira u baahno subxana wa tacaala kaana xiina lam yakun khalqun waxbuu ilaah subxana wa tacaala labo waxaa u lirasuulihi walikitaabihi kitaabka ilaahayna islaamku muxuu u baahan yahay nasiixad maxay maxay tahay nasiixadda kitaabka ilaahayna waa laba shay weeyaan kow qur-aanka waa kitaabka ilaahay inaan qaadanno kamaa huwa laba waa maxay inaan baranno fahanno ku dhaqanno inaan qa- qaadanno oon weyneyno iyo inaan baranno ku dhaqanno fahanno ku dhaqanno intaa noba isaguna waan soo kakoobaynaa saddex rasuulkuna sal slam nasiixadiisa waa maxay isaguna waa laba shay kow in aan aaminno inuu yahay almuballiqu alakhiiru min allahi ila annaas kii ugu dambeeye bini aadamka wax u keenay dabadii rasuul jirin inaan aamino labo in aan mawdica ilaahay dhigay aan dhigno markuu noolaana saddex shay baa u waajib ahaa markuu dhintayna laba shay baa u waajiba markuu noolaa saddex shay baa waajiba in la aamino loo gargaaro sunnihiisana la qaato okay maantana in la aamino sunnihiisana la qaato loo gargaaro isagii lama jooge laakiin markuu isagu noolaa isagaa la gar- la gargaarayo qodax inay muddo lama ogoleyn adaa adu horta isku mid baa lagaala qodaxda walidaalika markaasi isagu markuu dhintay sunnihiisa meeshii galaya nebiga sal slam intaa waxaan kaga soo baxnay lilaahi walirasu- walikitaabihi wa lirasuulihi say waa nagu tahay okay labadii qol ay noo hadhay ee bini aadamka ahaa in ilaahayna ahayn kitaabna rasuulayo waa madaxdii muslimiinta iyo iyo maxaa dha iyo caamadii su-aal baan isweydiinanaa horta su-aashu waxa weeyaan madaxda muslimiintu waayo intaan oran maxaa u waajiba man hum a'imat lmuslimiin imaamyada muslimiintu waayo muslim imaam baa horjooga imaamku waayo culammadu waxay dhahdeen saddex madhab baa jira fiqiga islaamka diinteenna oo saddex madhab baa jira almadhab alawal wuxuu leeyahay ala'imatu hum lxukaamu waa madaxda aimadu waayo madax- waayo madaxda waa madaxda madaxdu waayo waa kuwa muslimiinta xakuma waa abubakar waa cumar waa cusmaan waa cali waa mucaawiya waa yaziid waa soo waday ilaa laga soo gaaray dowladda soo qabaysay imikana waa lix iyo kontonka madaxweynaha muslimiinta xukuumadda wadanada muslim la yidhahdo dee ama muslimka sheegta lix iyo konton bayin lix iyo kontonka dowladood ee ku jira munadamada la yidhahdo muctamar islaami la yidhahdo ama tacaawun islaami lix iyo kontonka madax boqor la yidhahdo amba amiir ha la yidhahdo ama maxaa la yidhahdo ama president ha la yidhahdo kuwa maxaa dha- magacdu maxay waa xukaam waa madaxdii weyaan waa kusaabi culimada qaybadeen labo qola kale waxay dhahdeen maaha culummada weyaan maaha madaxda madaxda waayo waa culamaau lmuslimiin bay dhahdeen marka aimatu lmuslimiin waayo waa culamaau lmuslimiin maxaa yeelay iyakaa dhaxlay nebiyadii nebiyadiiyaa dhaxlay alculamaau warasatu lanbiyaa walidaalika kelimatu limaam hadday qur-aan kusoo aroorto waxay sheegaysaa bay idhahdeen madax diineed madax dadku ay ku daba socdaan xuban jacayl ee maaha khawfan cabsi maaha madaxda siyaasadda maxaa maxaa- maxaa loo daba socdaa amba jeebkoogaa la rajeynayaa amba budkoogaa laga cabsoonayaa sa maaha afrikaan wax kale ma jiro meesha Ah, maa fii jeybihim iyo maa fii quwatihim labada laga cabsoonaya laakiin madax diineedka dadku kuma qasbani waxaad jeceshahay cilmigiisa iyo alla kacabsigiisa saa wada socotaa markaasaa bay dhahdeen culamadu okay waa madhabkii labaad madhabkii saddexaad wahuwa raajixu rabbama insha allah madhabka saddexaad muxuu leeyahay hum alculamaau walumaraa waa labadii oo wada socda waa culamadii iyo iyo umaradii oo wada socda weeyaan alculamaau yuwajihuuna alumaraa culammadu yakaa tawjihin orientation yaa bixinaya culamadaa bixinaysa iyay siinayaan madaxday siinayaan madaxduna markaa maxay samaynayaan yaquuduuna annaas dadkay hogaaminayaan markaa labadii oo wada socotaa la dhahdaa alculamaau walumaraa hum alaima kuwa waa imaamya ah okay waa saddex shay waxa waxaa isweydiinaynaa markaa garanaya teebaa raajixa waxa weeyaan haddaad tidhaahdid ninka madaxa ee muslimka ah oo quraate uunba ah hadduu diin lahayn oo dhaqan lahayn dee muxuu xuquuq ku helay ma helaya xaqa haddaad tidhaahdid waa culummadii oo quraatana dee sheekh miskiin iska fadhiyo kitaab iyo xadiis un akrinaya siduu hogaamiye u yahay dadka quluubta unba hogaaminaya laakiin dee wadankii dad baa isku hogaansanaya marka labadii way kala baxeen alaslu islaamku inay kala baxaan ma ogolo oo dee abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo kaaba culmo ahaa isla markaasina maxay ahaayeen madax bay ahaayeen islaamkuna wuxuu leeyahay ninka madaxa noqonayaay waa inuu caalim noqdo sida nidaamkanba reer galbeedka ninka reer galbeedka madax noqonayo kanada madax ka ah amba maraykan madax ka ah amba faransiis madax ka ah amba ingiriis madax ka ah waa waa aqoon-yahan maaha diin islaamka iyo qaraba aqoon buu leeyahay connaissance buu leeyahay cilmi buu leeyahay hadduunan cilmi lahayn madax mabuu noqon karaaba jaahil ummadda qofna uma dhibi wax islaamkuna saasuu dhi weliba islaamku wuxuu gaadhsiiyey wa an yakuuna mujtahidan waa inuu noqdo nin diinta xal ka soo saari kara sidii abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali hadduu noqon waayana waa inuu culmo kaaga dhowaado aqoon-yahano waa inuu kaga dhow diinta iyo cilmiga u sheegta islaamku waa kaas sida asalkii waa sidaa laakiin sida imika loo baxay asal maaha okay imaamyada muslimiinta marka nasiixadoodu waa maxay nasiixada imaamka muslimku uu u baahan yahay ninka hogaamiyaha hadduu sheekh yahayna waa maxay hadduu madax yahayna waa maxay hadduu sheekh yahay wuxuu u baahan yahay kow in cilmiga uu sida lagu ixtiraamo liannu waa warasatu lambiyaa laysa mina naga mid maaha bu rasul sal slam yidhi man lam yuwaqir kabiirana kayaga weyn qofka weynayn waaya wayarxam saqiirana kayarna u naxariisan waaya qof walba balaaskiisa inaad dhigtay meesha ilaahay dhigi dhawaad dhigtay marka kow ninka caalimka balaas buu leeyahay balaaskiisaad dhigaysaa labo ninka caalimka maxaa rabaa cilmiga uu sido in laga guro dukaan buuxa amba raashin ka buuxo amba farmasi daba ka buuxdo oo la daawanayo on alla qurux badanaa waxba laga gadanayn muxuu noqon doonaa waa sifir wey marka sheekh caalima oo cilmi leh oo ummad dhex fadhiya oon cilmigiisa laga dhurayn wuxuu la mid yahay un dee waa waa waa waa waa waa waa waa waxaa mi ku dhacay soomaali ku dhacay weyaan dee aniga markaan meelaha maqaaxyaha soomaalida dhex fadhiyo sheekhii dhakhtarkii shoofeerkii iyo wixii o dhan waxay isku noqdeen isku mid wax qoray wada sheegayaan sheekadooduna waa isku mid mid mid ixtiraami ma leh waa naga fadhiisa hore maxaa sheega laleeyahy dhegeyso annakana kaa naqaanee diintii baa sheekha lagula doodaya diintii dhakhtarkana waxaa lagu doodayaa dawadii anjineerkana waxaa lagula doodayaa sidii loo sumanayay bahasha annagu waxaan noqonay caalimu kulla shay suma jaahilu kulli shay baan noqonay dee ninka wax walba waan aqaanaa dhe muxuu noqdaa ninaan waxba aan aqoon Ah, fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ilahi baa subxana tacaala markaa talabaadi waa taa in laga dhuro arrinta saddexaad waa maxay in la difaaco culamadu waxay maanta in la difaaco culammadu acdaa bay leeyihiin cadowga markuu caalimku cadow yeesho cadowga uu caalimku leeyahay ha ku daawanin laan laba cadow oo caalimku uu leeyahay kow cadowga koowaad uu leeyahay waa maxay sheekh kaloo isaga lamida ku yara hinaasan cadow cadow iyo cumasku yidhi markay isgaga kaa sheekeeyaan adeer naga daadha sheekada labadiina waan jecelnahay waa xaqiisa weyaan hadduu sheekh ku dhahdo sheekh ha dhegeysanin adeer waa- adna waan ku dhegeysani ee isagana waan dhegeysani maxaa jira labadiina ma naga qaada cilmiga ah wallahu aclam saa waa- waa- cadowga labaad ee laga difaacayo waa maxay cadowga libaad ee laga difaacayo waxa weeyaan waa dadka muslimiinta naca halk- maxay dha- maxay sameeyaan waxay sameeyaan diinta marka in la dumiyo la doonayo waxaa li uqtul rumuus addiin diinta rumuus bay leedahay wax- rag waaweyn bay leedahay rag waa in la dagaalan rumuustaa la baabi'iyaa Ibn Baas muxuu sheegay xuseen muxuu sheegay qardaay muxuu bilaa culamo dadka dhig markay bilaa culamo noqdaan iyagaa isku culamo noqon dee fadalluu wa adalluu markaa wayna lumayaan iyakuna way baadiyoobayaan dadkana way baadiyanayaan ka difaaciyadana waa xaqa ay leeyihin xaqa afraad ee ugu dambeeya maxay waxay hayaan dhex- dhaxal dhaxalka reeb culammadu waa dhaxal bay sidaan nebiga dhaxalkii ka reeb si ay diinta usii hadho intaasi waa nasiixadii culammada weeye nasiixadii madaxda caadiga aan u imanay nasiixada madaxda caadigii waa khatar cadiim maxaa yeelay saddex madhab baa jira oo fiqiga ku wada qoran diinta ku qoran saddex madhab almadhab alawal madhabka koowaad wuxuu leeyahay madaxdu hadday fiican yihiin la fiicnow agjoog la qaba waxay qabanayaan hadday ba-an yihiin waani u sheeg hoos u sheeg hadday qaadan waayaan ku celi oo u sabir hadday fasaadkoogu uu xadka dhaafana iska ka dhow dadka ka celi hada madhabu salaf alawal wey salafkii hore maxay oran jireen inaa kor loo qaado marka uu ninka madaxi khaldamo khaladkiisu hadduu yahay caam inaa caam loo sheego ummadda loo sheego waa madhab hay ka soo qaateen cumar bnu khadaab baa mimbarka u koray ayuha annaas murtadow ismacuu wa atiicuu maqla amarkaygana qaata ila waa madaxweyne muslimiinta soo rakacay qiila salmaan wa qiila kayruhu yaa sarakacay muxuu ku yidhi laa samca walaa taaca allahu akbar kumana maqlayno kumana dhegeysayno madaxweynaha afrikaana maanta ka dhabasaas kumana maqlayno kumana dhegeysayno cumar khadaab muxuu yidhi walima maxaanad ii maqlayn maxaanad ii dhegeysanayn okay muu oran maxaa tiri la asmac walaa atic qolo in halkan fadhidaa la eegaa markaa bis soo jeestaa marka biskiisa laga baxo kaa waa in la waayo weyaan Ah, marka meel muu eegin cumare kii un buu ka yidhi walima maxaanadii aqbalayn maxaanay adeecayn sidaa waxaa iminkaa lagu faanay oo yurub ka jirtay marayka jirtay ah baarlamaan laga dooday wasaa loo doodaya miskiidkii rasuulka waa baarlamaan maxaad ii aqbalayn jawaabta u fiirsada wax loo aqbalayn waxaanan kuu aqbalayn he waxaanan kuu aqbalayn dhar baad noo qaybisay dhar haye dharkii waadna wada gaadhsiisay haye adigu ziyaadaa qaadatay adigu in ziyaado aada qaadatay cumar bin khadaab baa kiif saan u qaatay ii sheeg wuxuu nin dheer baa tahay dharka aada noo qaybisay haddaad xidhatid ay gaabnaan lahaayeen laakiin way ku leegyihiin adiga kaa la ekaadeen xisaabintaa madaxweyne afrika soo lexsabni ma qasheen ma jiro dad baa koranaya diintu siyaasada u gashaa bale ku firiso waa siyaasada gashaa waa maamul adeer dharkii aad qaybisay way ku gabnaan maxaa dheereeyay isaguna daliil buu doonaya ninkan wuxuu doonaya wax cad shafaafiya dhaba ana baasha jirta maaragtay maxaa dhaa shafaafiyada in eh, afka ingiliishka maxaa dhaa bara ba- an, eh, balance balance faransiis weyn ingiliishka maxaa dhada transparency inay arrimuhu caddaadaan bun iyo iyo guudba waa iskala- iskala- iskaga ekaado wax wax ma qarsoon ummadda inayna jirin ummadda xoolaheega qofna male lagama qarin karo waad arki doonta waa cajiib ah. Waxa lagu wadaa, lagama qarin karo waa inaad aragto okay itus weeyaan muxuu yihi cumar ayna waladii inankayga awe ibnu cumar cabdillahi israkac u sheeg meeshaan ka keen dharka cabdillahi ibnu cumar wuxuu keenaya daliil wuxuu yihi qaybtaydii baan aabbahay uga tanaasulay uu isku tashay marka dharkan uu sito waa intaydii iyo iyo intiisii hay fadhiiso haye salmaan alaana nasmacu wa nutic imikaa lagu maqli oo lagu adeecay ayaan kale mimbarku soo koray waa isagii un ayuha nnaas waxaan arkay buu ihi meherkii oo dadkii muslimiintu qaali ka dhigeen maanta kadib meherkii lama qaaliyan karo anaa xadidaya waan xadidayaa taxdiid baan samaynayaa haweeney baa halkaas ka fadhida waa xaqayga way ilaashanaysaa maxaa soo gashay badan bay tiri yaa cumar bay tiri ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wain aataytum ixdaahunna qintaaran haddaad gabdhaha qaarkood aad siisaan gantaal gantaallo hee dahaba xaq bay u leeyihin haddaad u yaraysidna xaq bay u leeyihin waa- hadday jaabkaa ku xidhan tahay waxaad xadidi kartid maaha ilaahay ma xadidin aayadda qur-aanka markuu cumar maqlay kaanahu samicaha liawali mara muxuu markaa yidhi subxaana allah buu yidhi akhطa'a cumar wa asaabat ibraab cumarna uu khaldamay dadka hortiisa ku leeyay madaxweynaha afrika kusaa maro karaya magaran ama madaxa afrikaana waa khaldayo ilahay bisu haysta magaran kan muxuu leeyay akhطa'a cumar cumar uu khaldamay wa asaabat imra'atun haweenina way ka badisay way heshay iyadaa ku guulaysatay waa yowm aakhar soo maaha waa cajiiba kaa marka madhabkaasi muxuu leeyahay hadduu khaladkiisu waadix yahu ummadda xoolaheegii iyo dhibaato galo waa loo sheegi weliba waxay aaminsanaayeen madhabu salaf alawal suu ibnu xajar ku qoray kitaabka fatxi baariga alkhuruuju calayhi in seef lagu saxo ma aha in lala hadlaba adeer ma joogsan maya gig lagu siiyo bud madaxweyne bud ku dhifan ha masaakiin baa wala ku dhifan jiray berigaas muxuu yihi cumar in ra'aytumuu fiya wijaajan haddaad igu aragtaan leexleexad hee faqawimuunii bixaddi suyuufikum seeftiinna afkeega igu toosiya buuri isagaa dabanaya nin baa sara kacoo yidhi saabaa tidhi ha qalqallooc maaha haddaad in yar ka leexatay dariiqaan ku dul dhignay seef baan kugu soo celinaa buu ka yidhi cumar ibnu khadaab intuu gacanta aga wili alxamdu lilah alladii jacala fii raciyati cumar man yuqawimu cumara idacwaj ilaahay baa mahadle cumar shicibkiisa ka yeelay mid hadduu cumar leexdo soo celinaya cumar waa la soo celinaya cumar bnu khadaab isagoo xoolasa eegaya ayuu axad u saxaaba usoo galay yaa cumar ittaqi illaaha fi lmuslimiin buu yidhi cumarow muslimiinta ilaahay kaga cabso madaxda had iyo jeer waxaa ag fadhiya qaar iska munaafiqiinoo bahbahlayaal ah ataquulu hada liamiiri lmuminiin buu yidhi war masabaad ka leedahay madaxweynihii muslimiinta amiirmuminiin basaa ku leedahay markii uu eego wuxuu hi utrukuuhu iska taga laa khayra fiikum in lam taquuluuha walaa khayra fiina in lam nasmacaha khayr naguma jira buuhi haddaad oran weydiin naguma jira khayr annagana khayr naguma jira haddaan maqli weyn madhabka waa kaa madhabka labaad muxuu leeyahay hada huwa almadhab alawal ah almadhab athaani waxa uu leeyahay war madaxdu kuwaasi iimaan bay lahaayeene iyo lakacabsi bay lahaayeene madaxda seeftoodu way hadashaayo wadanadana way baabiyaan sida masr iyo libiya iyo soomaaliya iyo yaman iyo suuriya iyo balaayada ka dhacdee madaxda ha loo salaaxo ma fahamtay waxaa leeyahay madaxdu waxay u baahan yihiin salaax okay waa madhab sida loogu salaaxayaa waxaa laga odhanayaa hadal jilicsan jilicsan jilicsan baa wax loogu sheegayaa laakiin marka uu sheekhu la keliyoobu aqal la galaya ka adeer xumatiine ilaaha ka cabso oryaha waad dhiban doontaa waxaa ka dhacdo lakiin markaa dadka hor joogaan yaa amiira almuminiin anta rajul caadil anta ayib taayo oo loo yaro dharbiyo kuwaasina saas leeyihin maxaa yeelay fitna laga cabso madha fitno fitnadu waa maxay kuwani imaa waxay dhahdeen aniga wa imaa baaba markaa dee markaan eegnay bay dhahdeen imaa aniga iyo imaa baaba maxaan dooranay ana iska joogo soomaalida waxay kusoo gabagabaysay dowlad xumo maxay dhantaa dowlad la-aan dowlad xumo waxay dhantaa bay dhahdeen dowlad la-aan leanna kan wuxuu ku leeyahy ani ma dinacday ha aniyo adigoo wada soconayna ayaa soconaadeen iska joog laakiin baashana xaji hoostana waxu yeelashay halkaas bay madhabu alculamaa fii maa bacda salaf bay noqotay waa maxay waa markuu cabdillahi ibnu zubayr dagaalamay ee uu xuseen bin cali dagaalamay ee xarakatu tawaabiin ay dagaalameen ee xarakatu qura ay dagaalantay ee muslimiinto dhan ay isku dayeen inay dowladii islaamka ku soo celiyaan cadaalad ay kari waayeen hose arki doon xaniga akhri doonaaye ayaa madhabka la qaatay madhabka ah in la iska aamuso la dhahdo madhabu sabri dhaa ha la sabro ilaa waxaa la keenay xadiis qaybta ay nasaxahayn muxuu nebigu ismac wa atic rasuulka yidhi madaxaaga yeel adeecna ilaa goorma wain jalada dahraka hadduu dhabarkaa garaaco gow u dhigo dhabarka ada maala oolahaaga aatana iska ams xadiika qaybta waa laga hadlay qaybta sax maaha lakin qaybta hore waa sax weyaan marka laakin de culamada qaar baa labada isku daro xadiiska wax badan laga yidhi iyo isku daraan madhabkaas waa madhabka labaad madhabka saddexaadi waa maxay madhabka saddexaadi waa madhabun jamaca bayna khayray almrayn labadan madrasadood khayrkoogiibu isku keenay okay labadan madrasadood madhabna sharkoogiina u ka tagay madhabkaa baan i yarayna macalinaya isdhegeysanlaano xadiiska aynu ku qasbaya isla dhegeysano okay waxaa horta isweydiinaynaa imaam imaamku waa maxay imaam waxaan waa madaxa islaamka dhexdiisa madaxa siduu u yimaadaa annaka waxaan maanta aada ula dabaqnaa adduunka islaamka waxa ka jirana waan la yaabanahay reer galbeed waxa ka jirana waan la dawaqsanaa war meeshan la isnidaamiyey mar baan waxaan la socday wadanka belgic sagaal bilood bay bilaa madax ahaayeen ra-iisul wasaarihi baa la dooran kari waayo wadanka belgic wadanka ay ku taalo meesha unionka maxaa dhahdaa europeanka meesha yurub looga talinaya meesha ku taalo weya bruxelles sagaal bilood baa madaxweyne ra-iisul wasaarihi la dooran kari waayo xisbiyad yaa soo aqlabiyad baa la waayay laakiin wadanka waa iska socday dhaqaalaha waxaa la yidhi sagaalkii bilood inuu dhaadhaca ha ka filan kor u kacayay dadku way shaqaynayeen warba looma hayn wadan afrika ku yaala amba islaam ah haddii habeen la waayo madaxweynaha waa lasku faraha isku laymanaya siyaad bala la waayo maaha baa siyaad bara kay martay meeshay waan dodoona nabadee soomaali soo qabtaa waa lasoo qaban kari lahay marka maxaa ugu wacan haggana maxaa ka jira haggana maxaa ka jira waxbaa jira waxaa jira islaamka ugu horreeyay lakin anaku ma garanayno nusuusta mayna akhrina ila dhegaysta markaa si aan u garanno a'imata almuslimiin markay diinta ku hadlayso waxay dhahdaan culummadu imaam khazali raximahullah wuxuu yihi hadalkan buu yihi diin diini ma dhici karto bilaa dawlad diin bilaa dawlada ma jirtaba okay dawlad bilaa diinana ma jirto yidhi waa qaacido u dhigayo qur-aan ka saaray isagu laakiin waaqicana waa saa maanta dawladdu dawlad xataa bilaa diina way jirtaa dee yurub baa ka mid ah lakin waa dawlad fikir leh dawlad balaa fikra ma ideolojiyad bay dawladdu leedahay maxay dhahaa faransiisku waxay leedahay waa republic dawladdu ju- waxay doortaa nidaamka jamhuuriyadda waxa waa anti republic hadduu dhado qofkaas wuxuu ka hor yimiday nidaamkii muxuu ka hor yimiday jumhuuriyadda waa fikir waa diin wax laisla aaminsan yahay waxbay bedeshay okay maanta wuxuu ku leeyahay khazali raximahullah laa diina bilaa dawla walaa dawlata bilaa bilaa diin waa qaacido weya marka muxuu ka soo saaray wuxuu yidhi nebi maxamed sal slam muxuu ahaa zaciim buu ahaa ruuxi ah imaam buu imaam imaam diiniyu ahaa muslimka diin buu usoo gaadhsiiyay ya ayuha mudathiru qum fa andir dadka diin buu gaadhsiiyey maka intuu joogay muxuu nabigu ahaa daaciyan mubashiran wa nadiira markuu madiina yimid maxaa kusoo biray maxaa soo biray nabiga madaxweyne noqday dee nabi maxamed muxuu madaxweyne ku noqday wuxuu ku noqday maxamed madiina sal slam laba arrimood hadda hadda u fiirsada siirahay ku qoran tahay arrinta kood wuxuu ku noqday reer madiina ugu yimiday caqaba la dhahda meel la dhahdo maka ku tahay caqaba buurta العقبة الأولى والعقبة الثانية وحكرق اللي وحده بيعة في عربية بيعة بيعة ومحي بلان بلان هم عيان كونتراتين هشيس بداي هشيس غير دحمري وحو دحمري نبي محمد يو iyo madaxdii ansaarta ee reer madiina ahayd aws iyo khasraj maxay ku yidhahdeen waxay yidhahdeen nebi maxamedow haddaad madiine imatid oo na soo gaadhid mar annaka waxaan kaa celinaynaa waxa aan ka celinaa ubadkayaga iyo naftayada iyo maalkayaga iyaan kaa dhabayna madiina hadaa kana soo gaadhay baycada kuma jirto maka ilaa uu madiina imanaya intaa anaa kuma ilaalinno laakiin na soo gaadhay waa contract nebigu baycadii buu la galay magaaladii madiina u tagay magaaladii madiina markuu tagay nebigu sal slam wuxuu asaasay muxuu asaasay dawladdiiba dawladdii ku asaastay contractkaas muxuu markaa dawladdii maxaa dawladdi maxaa looga baahan saddex shay madiina saddex shay bay taalaa dawladdu maxay tahay waa saddex shay dawladdu kow dhul labo shicib saddex maamul arkaanu dawla soontaa maaha xeerka qaanuunka adduunka o dhan dawlad ma kala hadal qaado maxay waa dhul waa shicib iyo iyo buvoir maamul power saddexdii uu sameeyey nabi sallam dhulkii waa madiina iyo hareeriheegii xuduud buu sameeyey nabi shicibkiina waayo waa ansaartii iyo muhaajiriintii iyo wixii la deganaa okay powerkiina waayo waa isaga huwa almalik huwa alra'iis isagaa madaxweynaha sal slam saddexdii shay dawladdu markaa maxay u baahantay xeer dastuur qur-aankii waa soo degaya maamulkii xeerka maamulka qur-aankii iyo dastuur qoloqoraba oo ah wasiiqadii wasiiqadu maxay ahayd saxiifatu lmadiina wuxuu ku qoray xuquuq iyo waajibaad devoir iyo durwa waxay ummaddu lahay o dhan ayaa lagu qoray u fiirso marka arrinta koowaad waa maxay waa in la helo dawlad iyo diini ma kala maarmaan ninka dhaa waan kala saari isagaa iska haaginaya dawlad bilaa diina waa maxay waa falsafad amba waa quwad diintu hadday bilaadula tahay waa falsafadu hadal maanta arag hadle noqdee yaa diinta ugu gaari ma jirto hadday dawladdu bilaadiin noqotona maxay waa quwad wax qabanaya ma jiro yafcalu maa yashaa wuxuu doogu samayn aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaa wa aatow zakaa wa amaruu bimacruuf wanahu can lmakru lillahi caaqibatu umuur suuratu lxaj arrinta labaadi waa maxay walaalahayo ay arrinta labaadi shahrastani wuxuu yihi raximahullah waa fuqahadii waa ina islaamka wuxuu yihi u fiirsadaa saxaabadu waxay muttafaqiin ku ahaayeen buuri in aynan suurtagel ahayn dad muslimiin oo meel fadhiya inay bilaa madax noqdaan maba dhici kartaa laabudda min ra's waa inaad muslimiintu madax yeeshaan nebigu muxuu yihi saddex qof hadday safar galayaan mid madax ka dhita ummad meel fadhido bilaa madaxa ma suurtagal baa suurtagal maaha walidaalika buu qurdubi yidhi laa khilaafa fii wujuubi nasbi alimaami bayna almuslimiin inay muslimiintu madax yeeshaan khilaafka kama jiraba qof madax waa inay yeeshaan weli madax waa inay ahaato mid maaha madax badan nebigu wuxuu yidhi inikoo madaxweyne leh hadduu mid libaad yimid oo dhada anna madax baanay hadduu dhada maxaa yeelaysi ka labaada yimid ee dili buu rasuulku yidhi madax baa leediinba mid kaloo baa ka yimid oo annay doorta un buu yidhi adeer dee horta ninkan ha ka dhammaato maya iyago kaa iska qabta buu yidhi waa in la iska qabto in la yeelama fawda weyn waxaas waa fawda afoodaada muslimiinta ka dhacdayaan ya marka taasina waa tii labaad waxbaan ku socono sidaan u garana xaqa imaamiyadu ay leeyihin weyaan arrinta saddexaad ee ku fiirsadaan arrinta saddexaad waxa weyaan imaamow sidaadu iman dee ma nebigii siduu ku yimid garanaya nebigii uu dhintay sal slam madaxweyne amal doona in la sameeyo islaamku muxuu leeyahy imaamku wuxuu ku imanayaa caqdi contract contractka waxa dhaha magaci islaamka baycaan baa dhadaa waa in la doorto abubakar waa la doortay waan sheegna isla doortay cajiib cumar waa la doortay cusmaanna waa la doortay calina waa la doortay afarta khulafa rashid waa la doortay abu bakr radi allahu canhu waa la doortay goormaa la doortay markuu nebigu dhintay oo nebigii halkaa yaalla oon la aasin iyo saxaabadu isku yimaadeen abubakr iyo cumar iyo sacd bin abi waqaas waa yaacay waxay tageen meesha maaratay bani saqiifa ay lahayd saaciidadaas iyay tageen halkiiba fadhiisteen ansaartiina wuu imatay waxaa la yidhi waryaadheen nebigii uu dhintay laabudda min ra'si lihadi umma ummadda waa in madax yeelato dood baa dhacday laba xisbi baa abuurmay laba baarti luqadda maanta umaan ka dhigana laba qolo qolo waa maxay waa muhaajiriintii waxay dhaheen annaka xaqula inaan madax noqono ansaartiina annaka xaqula inaan madax noqono marka muxuu yihi muxuu yihi maarata ibnu xasmi waxa wuxuu ku tusayaa qofku hadduu arkayo inuu madaxdanimada xaq inuu u noqdo inuu dembi madax noqon karayaa dembi maaha hadday nebigu uu sheegay sal slam wuxuu yihi qofka jeclaada uma dhiibna anaku maamul wiilka habeen dhalada soo xamaan qaatee ka shaqeeye galab naftu ka baxsay kaa uma dhiibna rasul sal innaa laa nuwalli hada alamra man dalabahu uma dhiibno oo dee abidar ba u dhaqaajiyey abidar baa maqlay xadiiskii fiicnaaye maaragtay dadka madaxdu waxay noqon doonaan ilaahay dharka midig bay ka fadhiisanayaan wax muqsidiinta meesha gaadh yaa rasuul allah meel dhib meelna madaxa iga dhig nabigu wuxuu yidhi adiga haa meeda laguma dhibo limaada innaka daciif adigu daciif baa tahay buuri adigu halka maamulka waxaa tahay nin intaa daran maaha iimaankaaga daciifa xadiis imaanka waa la yaqaanaa rasuulku wuxuu yidhi samaduna ma hadhayn dhulkuna ma xambaarin nin ka carab run badan oo ka iimaan badan abidar haddana kiibu rasuulka yidhi daciif baa tahay macnaha halka siyaasadda ee maamulkeedha ummad hogaankeega waad ku jabay laakiin cibaadada iyo dacwadda iyo cilmiga iyo akhlaaqda laguma gaadhayo marka arintaas arinta ah ninka madax marka abubakar waa la doortay halkii baa si doodii labadii xisbi abubakar bay ku gabagabeeyeen abubakar baa lasoo doortay waxay dhahan culammadu halkaa doorashadii ka dhacday waxay ahayd candidate murashax waa la rashaxay madax baa noo noqoni waanka lasoo qaaday miskiidkii baa la keenay miskiidkii baa lagu yihi muslimiintii o dhan oo joogto oo madiine o dhan soo buxsatay ninkaabaa nin wadnaa raalli ma ka tihin haabir beecay galeen wuxuu ihi mutaymiya kitaabkiisa asyaa sharciya wa bi haada markii halkaa laisku yimiday saara abubakru imaaman abubakr wuxuu imaam ku noqday baycatu lmuslimiina fi lmasjid ee maaha tii cumar iyo kusoo doorteen taasi waa lagu soo rashaxo waa la sido ninka maa nin wadnaa muslimow raalli ma tihiin ha waka markaa baycadii baa dhacday iyo dhex martay baycadu markaa contract yuu dhex maray laba taraf guri baan imika iibsanaya contract baan galayaa mushtara waa inaan nin aan ka iibsado iyo aniga waa inuu jiro iyo wixii aan iibsanayni baycaduna waa contract waxay dhex maraysaa shicibkii muslimiintaha iyo maxay dhex maraysaa ninkii madaxa noqonayay markaa labaa loo baahaya beecada maxaa loo baahan yahay ataraadi inuu ninka madaxa noqona ra- waxa raalli ka yahay lama qasbi karo shicibkuna in raalli ka yihiin lama qasbi karo waa koobaad weyaan laba iyo wixii beecada lagu geliyo ah naxakun naguna xakun kitaabka iyo sunnaha maxay noqdo baayacnaaka cala alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnahan kugula ballan qallay iyay oran jireen saxaabadu arrintaas goorta dhacday marka waa goorma waa kun iyo afar boqol sano ka hor reeruna goorma heleen in contract ay galaan shicibka iyo madaxdoodu ninkii ugu horreeya keenayaha john lock baa laodhan jiray john lock ingiriis ba soomahin waxaa ku xigay ninkii labaadna muxuu ahaa jean jacques rousseau isaguna muxuu ahaa swiss iyo francis labadaba wada ahaa ninkaa ninkii labaad kortkaa social kitaabka ninka qoray labadaa nin iyaa keentay systemkan iminka yurub iyo maraykan iyo north canada iyo laga dhaqmo oo dhan caalamka ku socda iminka ee la dhahdo kontkaa socialka la dhahdo isagaa keenay kun toddoba boqol iyo afartii iyo kun toddoba boqol iyo todobiyo sidii dadki ay bilowday annaguna waxaan bilownay goorma waxaan bilownay kun iyo afar boqol oo sano ka hor laakiin maanta waxaan isweydiinanaa seen madax u dooranaa cajiib weynaa aniga waa qaraaibta aan la yaabo ayay ka mid tahay marka aad tiraha dadka muslimiinta war dadkan ha ka fiicnaano reer galbeedka haba ka fiic- ilaan waxaan haysanaa cajiibe iminka waxaan qoray maalin dhawata afar maqaal baan ka qoray siyaasadda islaamka dad badan baa soo gola soomaaliya oo ooyaya waxaan waxaan qortay qornay waxaan waxaan ka soo qaaday kitaabka shahrastani almilal nixal waxaan ka soo qaaday kitaabka oo maaragtay alkhiyaafi ee ibn aljuwayni uu qoray waxaan ka soo qaaday kitaabka alaxkaam asultaaniya oo maawardi uu qoray waxaan ka soo qaaday kitaabka asiyaasa sharciya oo uu qoray maaragtay ibnu taymiya iyo kitaabka shanaad weli aduruq alxukmiya oo uu qoray imaam ibnulqayim goorbay qoreen waxay qoreen qabla qorbiga reer galbeedka ka hor waxyaalada cajiibka waxaa ka mid a ku qoran wuxuu yidhi maawardi alimaamatu caqdun waa ku qoranta saxa alimaamatu madaxtinimadu caqdun waa contract waa caqdun bayla socotaa sheekow alimaamatu caqdun weeyaan imaamanimadu waa caqdun waa caqdun imaamanimadu waa caqdun imaamanimadu inqilaab maaha dhab maaha imaamanimadu maaha tusin la dudusayo maaha imaamanimadu waa contract shicibkiioo soo jeedo ku arkaya ood mashruucaaga usoo bandhigaysid oo ay kugu waafaqayaan ay ku dooranayaan waa caqdun raalli baan kaa nahay raalli kaama nihin waa labada un ninka la dhahdo digol faransiiska isagaa xoreeyey markuu xoreeyey ayuu yidhi dib baan u doonaya madaxtinimo ahlan sahlan laakiin wuxuu ninkii france xoreeyaan he he waxaan u baahanahay inaan helo cod ka badan boqolkiiba shan iyo lixdan ma aha konton iyo habo ma aha haddii intaa aan waayo ma noqonaya madaxa waa la doortay uu helay laakiin intii buu gaari waayey muxuu samey markaa waraaqadihiisii buu laalaabtay wuxuu iska tagay halkii heejidii ku dhashay halkii buu iska fadhiyo iska dhintay muu oran ana aladii sanactu faransa anaa france sameeyey kayfa tadhab faransa biduuni say noqon faransiisku aniga marka i weydo miskiin yaa cawkaa yidhi faransiisku adiga hortaana uu jirayay adoo jirana uu jiri adoona jirina uu jiri afrika maa wadan afrika ma sheegayay marka faransiiska maa ka dhigana iminka marka adiga ka hor iyo kadib wa- dadku way jirayaan caqligeena waxaa ku jira marka eeg masaakiin baan nahay dadkeenu afrikaanku iyo carabtu iyo muslimiintu dowladda iyakaas inakeysinaya marka ay socdaana dowladdii maxaa dhacaya ay raacaysaa ila isagaa lakeede waxaan ka waxaan ku qoslay odaygan bashaar dhada asad ee suuriya xukmo ayaantu abiir dhinta allah yarxamu xafid asad ma ku dhigin dastuurka waxay ku dagaalamayeen reer suuriya afartan sano in la bedelo dastuur fiican in la sameeyo ayaantuu dhintay bashaar alasad baa halkaa jooga waa ina yar dastuurka waxaa ku qoran waxaa madaxweyne noqon kara nin konton jira bashaarna ma gaadhin konton jir baarlamanka intuu isku yimiday ayuu daqiiqad ku bedelay dastuurkii muxuu yidhi waxaa madaxweyne noqon karaya nin sagaal iyo soddon jira isagaa soddon jir buu ka ahaa in yarna kama yerin in yarna isaga un bay linkiisiiyeen nin sagaal iyo soddon jira yaa madaxweyne ka noqon kara suuriya isagaa loo tolaya shibiishka ummadda looma tolayo caqli ma jiro meeshan marka muxuu leeyahay imaamkeenna maaragtay maawardi alimaamatu caqdun laa yatimu ilaa bicaaqidin waa contract aan dha- aan dhici karayn madaxtinimadu ilaa la helo laba nin laba daraf oo contractkii wada galaysa okay halkan dee contract baad galaysiin iminka octoobar oo waad fuutayn doontiin soo maaha wayna contractka wada gashiin muslimiintu wayna galaan haddii galaysa dadka ku xak- bidca maaha xaaraan maaha kii ku xukumayey ee ka talinaya biyahaaga iyo shaahaaga iyo caanahaaga iyo mishaarkaaga iyo waxaaga waa gaal ma dooranayno gaal iska dadka gaal dooranaya gaal gaal ka fiican dooro sidaa ku xukumo kulli waa ku qasban tahay idna maalinkan la kaadi doonaa tani tani waa cilmi marka taas oo kale iyaan ka dhacaysa waa contract annakaas meeshayna waxa weeyaan contractkaas ma jiro dhulkeena wa wa mush wa wa waxaan wax aan leen annakaale hadii bidaacatuna ween wa alaabteena u firsada waxa uu leeyahay Abu Ya'la waa kid aw hanbali ah Sheikh Abu Ya'la ma wardi waa Shaafici oo madhabkeena kii hor waa Shaafici soo Shaafici ma nahay dhama waa ka Shaafici siyaasadda Shaafici waa taas xagga fiqiga Abu Ya'la wa hanbali rahimahullah muxuu leeyahay Abu Ya'la wuxuu leeyahay kadalika aqdul imamati wuxuu soo tiriyay guurka iibsiga wax walba oo adduunka contract usoo tiriyay wakadalika waxaa la mida buu yidhi caqdu limaamati marka madax la dooranayo waa caqdi iyaduna waa contract muxuu yidhi liannahu caqdun laa yatimu ila bicaaqidin waa caqdi buu yidhi waa contract aana dhici karin ilaa la helo qof contract kaa gala waa in laba qof ay galaan laba ruux laba daraf sida qaadinimada wuxuu yidhi qaadinimadan sheekh baa qaadiya uu qalmaa inuu qaadi noqdo laakiin qaadi ma noqon karayo ilaa uu madaxweynaha amba amiirku ka dhiga qaadintee oo u yeedho dhada waa ku magacaabay waa contractkii shan sano toban sano qaadi baa tahay ummadda kala kala dhow kala celi muxuu ku noqday qaadi contract isagii dhex maray madaxii laakiin cilmigii kuma noqon maaha cilmigii qor ma ku noqday qaadi kuma noqon contract buga kal qadaa buu marka contract qofku madax kuma noqon karo bilaa contract hadduuna dhici go'do waxa cajiiba waxa weeyaan qalanqashdi raximahullah waa xanafi wuxuu leeyahay isaguna waa sheekh xanafi wadaayibta islaamka ah wuxuu leeyahay laa tancaqidu limaamatu ilaa bicaqdi ahli lxalli walcaqdi war madax qofku ma noqdo ilaa dadka madaxda waa baarlamaanka alcaqdigu ay la yidhaahdaan adaa noo madaxa shicibku baarlaman bay doorteen baarlaman bay daba joogaan baarlamankiina iyo dooranayaan ninkii madaxa kasoo dhexsaanayaan marka muxuu yihi isagu liana alimaamata caaqidun ku celinaya liana alimaamata caqdun saasoo lagu wada qoraa kutubteedi imaamnimadu madaxtinimadu waa caqdi okay caqdigaas islaamka siduu ima taqaanin islaamka caqdigaas uu egyahay waa caqdiga wakaalada oo kale oo ninka ninka madaxweynihii waa wakiil ambase waa caqdi dhada ijaarada ijaaradu waa maxay waa nin aad ka tiri kaale adeer ii shaqee hawl baan kuu dhiibtee hawshan ii qabo ajiir buu ku yahay abu muslim alkhawalaani ninka loo jiro taabiciinta ahaa ayaa u soo galay amiir mu'miniin mucaawiya assalaamu calayka ayuha alajiiru buu ka yidhi assalaamu calayka nabad korkaaga ahaato salaamaya ayuha alajiiru shaaqigaygiyo waa shaaqigaygiyo mid baa ka yidhi undur baa taquul waxaad leeda u fiirso qul ayuha alamiiru markaa buu ka yidhi qul ayuha alamiiru buu ka yidhi kii lama hadalba abu muslim alkhawalaani bal buu yidhi bal iska dhaaf waxaa sheegaysa bal anta yaa mucaawiya ajiirun mucaawiya waxaa tahay buu yidhi shaqaale annagu aan ku doorannay markaa mucaawiya wuxuu radiallahu canhu wuxuu ka yidhi waar iska daaya wuxuu wuxuu oranaya wuu yaqaanaya abu muslim waa caalim mooyaane marka okay muxuu yahay waa ajiir waa nin la doortay waa nin ummaddu wakaalad buu dhibatay wakaaladu maxay maxay leedahay laba shay bay leedahay wakaaladu wakiil markaad qof qoranaysa wakiil ka dhiganaysid hebelow dukaankayga iyo dharkayga adaan wakiil toban sanana maqnanaya igasa shaqeeya waxnan igu shaqeeya maxaa ku jira markaa labada shay maxay wakaaladdu wax weeyaan way xadidan tahay waa dhar islaamahaaga shaqo kuma laha iyo ciyalkaagii dukaankaa unbuu ku leeyahy hadduu dhahdo wakaaladdu ii dhiibo wakiilo kullu shay maaha waa wakiilun muxadad waxbaa loo xadidiyay laba waqtina waa loo xadidiyay toban sano shan sano aa laga yidhi ko saaxibulwakaala ninkii wakiilka wakaalada lahaa ee muwakilka ahaa ee ku wakiishay lahu xaqaan laba xaq buu leeyahay inuu kaa soo ceshado maxaanataa faski u faskay waa kaa soo ceshaday uu ku casliyey waan ku eriyey xaq buu u leeyahay laba iyo inuu kuu daayo isagaa iska leh saaxibulwakaala idan caqdigan wakaalada iyaa leh iyo asal ah oo ummadii iyaa farciyoo la wakiishana waa madaxii okay halkan sidii ma tahay mise maaha dhukaan degatiin waa sidii halkan ka imanana waa sidee waa sida kale waxaa waxaa waxaa wakaalada leh oo samaynaya madaxdii waxaa farciya shacbigii markaas buu odhanayaa ninka madaxii markuu shicibka laga hadlayo waxaan dhegaystay odagii masras ka tagay mubaarak allah yarxamu unool iyo allah maarata ilaah shaafiye muxuu idhi kelmad cajiib wuxuu idhi anigu waxaan ka fikiraa buu ihi toddobaatan malyuun oo gaajo haysa sidaan cunto uu keeni lahaa toddobaatan malyuun oo afa yaa subax kasta ku fikiraa buu sheekh ghazaali sheekh dhaa wuxuu raximahullah wadaca nafsahu mawdica araxmaan meeshii ilaahay buu isdhigay ilaahay baa toddobaatanka qof risiq ooga ilaaliya isaga waxaa loo diraya shaqo ahayd inuu ummaddan cadaalad iyo xorriyad iyo dhamaanad iyo wadda qur-aan waxay ismeeyeen wixii buu iska tagay waxaa ma ka fikirayaa marka isaga ah asalkii shicibkana waa miskiinkaayoo waa farcigii weyaan saaba isku bedelaysaa saxaabada markay ka tageenna muxuu yidhi cumar bin khaaab wuxuu yidhi alimaaratu shuuraa bayna almuslimiin waar madaxnimadu waa muslimiintae dhex taallaa qofna muslimiinta kama qaban karaya anaa kuu madaxa qasab mucaawiya markuu yimid waa dadka wiciibu ka mid aha radi allahu canhu iladibiisa ha dhaafee muxuu yidhi haadaa amrunaa madaxnimada annakaa iskale faman naasacanaa ninka nagula dooda geeskiibaa baxaye fanaxnu axaqu biqacihi geeskaa ka soo baxay annakaa goyn naqaanaa annakaa ugu xaq badan sida loo gooyo annakaa naqaanon sida isku bedeliye marka isaga asal iska dhigay faman naazacana annakaa iskale buu kuleeyahay tan annakaa leh cumarna wuxuu leeyahay muslimiintaa leh annagu ma lihin madaxu ma leh muslimiintaa leh marka taasina waa muhiim weeyaan marka insha allah tacaala maxaa marka waxaan ka saarna nusuusta waxaan ka saaranaa madhabka saddexaad ah in ay muslimiintu asal madaxa ay samaynayaan asal iyo ku ereeyaan asal iyaku ay garab joogayaan marka uu fiican yahan inay adeecayaan ay ka dambeynayaan oo nin madax hadaa ka dhigatay waa inaad amaankiisa qaadasid salaada salaada waxaa imaam suqraa salaada salaadu ilahay wax kasta nagu dhijiyay salaada waxaa yidhi imaamku markuu salaada xidho idaa kabbara maxaa yidhi fakabiruu idaa rakacana farkacuu idaa sidana fasjuduu maxaa ku jira ninka madaxaaga daba soco haweeweecanin waa daacadii ismac waa adeec arrinta labaad u fiirso hadduu khaldamana haladkii waa laba khalad hayinuu galay khafiifa salaadii ku dhex galay ya salaadii kuma jabcayso waxba kuma noqonayso iskaasii raaca sunu ka tagay sunu ka tagay gaadhin iska raaca sunu ka tagay waajib buu ka tagay baraaruji maxaa ku baraarujinaysaa subxaana allah wuu iskaga diiday ka hadh haraacin okay uu gartay markaas subxaan allah tiri uu gartay labadiiniba maxaa samaynaysiin ijbaar sujuusa baa la imanaysiin salaada wax badan bayna baraysaa okay rukni buu iskaga tagay ma wax weyn jibinaysa salaadu iskaga tagay wuxuu ka tagay faatixadii inuu akhriyaba allahu akbar markuu qul acuudu birabbi lfalq u bilaabay subxaana allah baa ka tiri isagaa dhegeysa waaye waa iskaga hadhay waa ka goosna salaadaaya waa ka goos salaadaaya ha sujuusabi male waxba male isaga weligaa iska wada salaadaas taadi baa dhamaysan adeer salaadda waad ku khaldantay ku cishaad koran uu ku diiday muslimiinta miskiidku way tashanaya waxay leeyihin waa nin salaad ka tagaya salaaddii faatixada muuna tujin mise nama tujinayo maynama tujinayo hay adeer nadaad hana tujina nadaad dhaqajos nin si fiican noo tujina salaada imo waa waadix waa sidaa alimaamatu suqra imaamada yar baa looga marag qaataa imaamada weyn marka maxaa meesha ku jirta waxaa ku jirta ridal ridal ridal naas dadka labadoodii ayaa ku jirta marka imaamka waa sidaa waxa loo waaninayo wixii saxa loo sheegayaa waa la garab joogayaa ama laga qaadanaya khaladka laguma raacaya laa daacata limakhluuqin fii maada fii macsiyati alkhaaliq okay in yaroo kale aynoo hadhinta karna xadiiska labaad oo isaguna aada u adag oo maanta gabadha aan dhegaysanayoo soomaaliyadu gaaloodo cod mactab sidato muslimiinta waadada la soo hadlaysa oo ka lahay diinta islaamku waxba kuma jira nebi axmed waa sala allahu alay wasalam sal alla alay wasalamna waa mujri waa mujrim bay tiri sal alla alay wasalam waa gabarh soomaaliyeed weyaan oo culammada ilahda ay yimaado iladooda waxay ka hadlaysa nabigu dadkuu laayaa isagaan dadka laa yidhi dee xadiis layn kuso ku qorantaa nagu soo socdo la dhado umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu alla oo u baahan isagoon cilmi weyn xadiiska intaana macnay baa intaan sii dhamaynaa wallahu tacaala calaa waclam wasalla calaa maxamed wala salam assalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu